lix bilood aan jiranaa waan sakaraad ahaa waa meel duur lamida aan yaalli dad ma dhalin ani dad ma dhalin hantina ma qabin waa lixdan jir xanuunsan muddo lix bilood ah maxaa la lehe ninka la yidhi ma adiya ama hindiya ala dhehe cabdi dhaqane waa juwa waa yeelle dhabanka bidix uga taalla buro weyn oo boog ah waxayna boogtu ku faaftay afka dhabanka iyo sanka soomaali weyn ilaa aadaan dhehe dadka muslimiinta aan dhehe ilaa aada soomaali weyn aan rabaa inay eh, i caawiso soomaali weyn muslimiinta waa yeelkan oo aada u xanuunsanaya ka sheekeeyey bushigiisa
xanuunka i haayo waa xanuun weyn oo dhibkiis la- la- la- la tahlayinba Eh, muddo lix biloode yaansaan ahaa oon ahaa meel dibada aan jifi oo duur baadiya baadiye haye dii soo caawiyo haye dii soo caawiyo dii soo caawiyo aad aan uga codsan lahaa aabbahan oon lahayn carruur waxaa laga keenay baadiyaha fog ee gobollada jubbooyinka waxaana soo qaaday gabarh ay qaraabo kora yihiin museygaana arkaysay inuu xanuunsan yahay muddo lix bilood eh waxaa soo qaada waa aniga ani hooyaday hooyadiis bay qaraaba yihiin sida ajligeeda ayaan u doonay aniga marka lii sheegay asagaa dheh ii wacbal gabadhaas waan tagay waan doonay aniga gabadha kale qaraabanahay museyga haddaan u tagay waxaan u tagay wallaahi asagoo guri ku uray siduu ilaahay ugu ogyahay oo salaam calaykuna dhehayninoo gurigii urkiisa laga kala cararay carfisa iyo cuudiyo wax baan meelaha ooga gaday meel hataa wax laga gadayna ma jirin wallaahi wallaahi ye meeshii markaan tegnay ayaan soo qaaday xagadheer ayaan keenay ani xagadheer ayaan deganahay isbitaalka ayaan geeyey xagadheer isbitaalka markaan geeyey laba wiig aan kula jiro isbuuca meesha qanjir ayaa laga soo bixiyey qanjirkii ayay baareen xanuunaha haliska ayaa lagu sheegay iisha nuur guure waa gabadha haysa aabbahan xanuunsan maxaa la dhahay meesha waxba oogama qaban karna waxaad geysaa meelahaas gaaris iyo nairobi iyo meelaha ka kore gey anigana wallaahi shaqa weligay mishaarna ma qaadin meelna kama shaqeeyo meelahan ka xamaashaa wallaahi waan u awoodi waayay inaan meelaha gageeyo haliska ah museyga markaa waxaan rabaa muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanayaa si naxariis le inay nagu soo caabiyaan museygaan kaloo gaaristan dhow aan gaarsiiyo sidaas ayaan ka codsanayaa muslimiinta dariska iyo dadka arkay dhibka haysta waa yeelkan soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyey dhibaatada ka muuqata tiin odaygan waa oday xanuunsan waa oday lix bilood xanuunsanaa waa oday dad aan lahayn wallaahi oo ninkan ar- arrintiisa aad baa ii danqise waa nin meeshii lagu cun lahaa afkii wax lagu cun lahaa ee, xanuunada halista ka soo baxeen ee, waa nin aan wax cunayn wax fiican u laqi karin waa saad aad ku arkaysaan oo afka looga soo baxay ninkan ma qabo dad ehile ma qabo xanuunkiisa ayaa loo sheegay in wax laga qaban karo haddii la geeyo isbitaal wanaagsan balse qarash lagu geeya looma hayo gudaha xeryahana waxba loogama qaban karo sida loo sheegay ta ee soomaalida ama muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ninkan inayna la soo caawiyo dad muslimka muslimiinta u dhexeeyaa qofkan dad muslimiin dadka uu walaal u yahayna wala- diinta lagu walaaloobay marka ninkan aad arki haysiin
dhanka kale xanuunka iyo maralka waxaa u dheer gaajo guri la-aan nafaqo xumo iyo macaluul badan museygana wallaahi hadda wuxuu cunaa cunto hataa ma cuno xaalow oo ugu xanuun badnaay xanuun baa biyaan duray intuu saaka laba laba jeer intuu waaga baryay biyaha juuska oo oo sharaabka ayaan wallaahi wuu museyga nacbaa canjeeradii saaka wuxuu dhahay ugu soo di'inba ma- ma- ma di'i kara xabad canjeero bigas loogu darayay sidaa adaa ogaanaysaan museygan il naxariislaan rabaa soomaalida dhammaan meel ay joogtaba bulshada soomaaliyeed ee naxariista u saaxiibka ayaa laga codsaday inay soo caawiyaan aabbahan xanuunka iyo baahidu ay isugu darmadeen wax uu haysto ma laha walaalayaalow ee inta ka diirnixayso ninkan markuu arko aad baa looga danqani muuqaalkaas aad arkaysiin waxaan rabaa ninkan in la soo caawiyo ee haddii isbitaalka aan geyne xarada xagardheere dhaan joognay haddii isbitaalka aan geyne waxaa la yidhahdee ninkan loogama qaban karo xagardheere wax loogama qaban karo hataa ilayna ina gaar waxba looga qabina dareemayo hindiya u qaada un hindiyaadaa sheegtee xagar buushan dhow nagu soo dhow hanti lagu geeyo ma ma ma haysto maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab